haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caweyska washington waa kan cabdixakiim maxamuud shirwac
kulan wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a waddan qaybo ka mida xoolaha lagu dhaqda kusoo rogaya cashuur si isbeddelka cimilada ay uga hortagaan cashuurta waxaa la bilaabayaa sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka markaa saddex sano kadib xoola dhaqatada iyo beeraleyda waxay u diyaar garoobayaan inay cashuur ka bixiyaan xoolaha ay dhaqdaan
sidoo kale dhegaystayaal waxaan idii hayaa oo caawana aynu ku wada caweyn doonaa xubintii alabuurka iyo heesaaga ayaan barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan qayb kaleoo ka mida waraysigii abwaan amiin samadoon
markaa wuxuu iga sheekeeyey in de qof nolol hore lahaabuu ahaa deedna wuxuu igu yidhi niyo noloshaa hore ee aan lahaa tragedy depression baan kala kulmay waxyaabaha ay soo gaaray waxaa ka mid ah inaan xataa shaqaysan kari waayey barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilowna dhegaystayaale dhaqashada xoolaha ayaa mid ka mid a waxyaabaha nolosha aadamaha asaasiga u ah islamarkaana dalalka dunidu haba u kala badnaadaane ay sida joogtada ah u manafaacadsadaan iyadoo weliba aynu odhan karno kuwa door ah oo ay soomaalidu ay ka mid yihiin waxaabay u yihiin udubdhexaad noloshooda hase yeeshee isbedelada cimilada ee waayahan dambe dunida ku imanayay ayaa siyaabo kala duwan ah nolosha bulshada iyo weliba xoolihii ay dhaqanayeen saamayn ugu yeeshay bal haddaba dhegayste waxaynu hore u naqaanay xoolo marka la kala iibsanayo amaba haddii si kale hilibkooda looga ganacsanayo cashuur ku waajibtaye caawana waxaan idii hayaa waddan cashuur ku soo rogaya qaybo ka mida xoolihii lagu dhaqanayay sibay yidhaahdeen loo yareeyo islamarkaana hoos loogu dhigo dhibaatooyinka isbeddelka cimilada ka dhasha sheekadaasoo maalmihii ugu dambeeyey warbaahinta dunidu ay si kala duwan u qaadaadhigaysay islamarkaana ay waxyaabo kala duwan ka qorayeen ayaa waxaan soo dhoweyn doonaa wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadan oo dhammaystiran inoo hayaa aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdixakiim maxamuud shirwac wagaag bal sheeka waata dambayste bal marka hore haddii aynu sheekada ku horeyno wadanka tallaabadan qaaday adduunkao dhan lagu hadalhayaa waa wadankee cabdixakiina wadankaasi waa wadanka la yidhaahdo new zealand oo ay daris yihiin dalka australia cabdixaafid markaa tallaabadan u qaaday maxay u qaadeen bal faahfaahin noo sii say macnaha xoolaha loo cashuuraya horta sidaynu ka warqabno iminka waxyaabaha ugu waaweyn ee uu caalamku muddooyinkii ugu dambeeyey ka wada hadlayay waxaa ka mid a sidii loo yarayn lahaa suntan ku baxda hawada oo saameyn weyn ku yeelatay cimilada laakiin waxa aynu ogeyn in warshadaha iyo iyo dadka iyo dee dowladaha inay wax ka qabtaan laga wada hadlayey dowladaha arrimaha wax ka qaban waayana marar badan dee ganaaxiye iyo adigu waxyaabo kale ay jiri jireen laakiin dalka new zealand waxa iyadu iminka ay ku dhawaaqday qorshe ah in ay markii ugu horreysay ay cashuur ka qaadi doonto beeralayda iyo xoolo dhaqatada dalkaas ku nool sababo la xidhiidha xoolaha ay dhaqdaan sunta hawada ay gaadhsiiyaan waagaag marka waa diqowgii ka soo baxayay xoolaha weeye inta badan hawada gelayay marka
si fiican xoolaha la cashuuraya ma la sheegaya ama cashuurta laga qaadaya cabdixaafid xoolaha cabdixakiinow la cashuuraya waa lo-da iyo haddii eeba idinkeeda leeyahay idaha marka cabdixaafid waxay waxay isweydiin le haatanba saadaad uga carrabaabtay dunidu muddooyinka ugu dambeeya waxay aada ula tacaalaysay isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyinka ka dhaca oo dhinacii daadadkii roobabkii abaaro waxyaabo badan dee dunidii ku keenay waxaynu ogeyn in dadka inta badan lagala hadla isbeddelka cimilada tallaabooyinka qaadayaan maalgashiyada ay sameynayaan waxyaabaha cashuure lagu soo rogo in halkaa laga maro maxaa keenay wadankani inuu dadkii indhaha ka laliyo oo uu xoolihiiba beegsado uu xoolihii u gudbo cabdixakiinow dalkaasi new zealand oo weliba ka mid ah wadamada ugu cagaarsan ee dirta badan leh laakiin dadkii ku noolaa iyo xoolihii ayaa kala batay tusaale ahaan shan milyan oo qof ayaa dadka new zealand ku nool laakiin looda ay haystaan waa ilaa toban milyan idaha dalkaasi lagu dhaqdaana waa lix iyo labaatan milyan marka waxaa kala bata waxaa kala badanba dadkii iyo maxaan ku idhahdaa iyo xoolihii toddoba jeer bay kusoo laabayaane wax la mid ah sidaas wey cabdixakiin dadka marka la eego inay shan milyan yihiin loodina ay toban milyan tahay way ku laba laamatay halka iduhu dee ay lix iyo labaatan milyan yihiin oo ay koob iyo labaatan milyan ka badan yihiin dadka ku nool dalka new zealand
marka waa tiro aada u kala badan marka ma la sheega cabdixaafid xilliga cashuurtan ay ku waajibaysa ama ay dhaqan galaysa in lagu soo rogayo sida ay sheegtay cabdixakiinow dowladda new zealand cashuurtan waxaa la bilaabayaa sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka markaa saddex sano kadib xoolo dhaqatada iyo beeraleyda dalka new zealand waxay u diyaar garoobayaan inay cashuur ka bixiyaan xoolaha ay dhaqdaan dee dunidu marka laga hadlayo waxyaabo badan oo cilmigan maadiga ah waxaa laga gaadhay dee meelo saraa laga gaadhay cilmi baadhisyaa la sameeyaa dee xalal kala duwan baa la raadiyaa inta aan laba beegsanba la odhan xoolihii baa lagu soo rogayaa cashuur amaba dee heerkaaba aanay dowladdu gaadhin ma la waayo xal kaloo cabdixaafid lagu maareeyo oo hoos loogu dhigo qaacan amaba gaasta ka soo baxaysa amaba dikhowga waxyaabaha keenaya xoolaha la xidhiidha cabdixakiinow sidaan hore kugu sheegay dalka new zealand waxa uu ka mid yahay wadamada inta badan ku dadaalay in ay dikhowga iyo wasakheynta hawada wax ka qabtaan tusaale ahaana iminka bishii aan soo dhaafnay oo kale wasiirka maaliyadda ee dalkaasi waxa uu sheegay inay u qoondeeyeen hal dhibic iyo sagaal bilyan oo dollar sidii wax looga qaban lahaa isbeddelka cimilada tan xoolaha ayaa timi waxa ay dowladdu sheegtay in ay wadaan qorshayaal lagu soo saarayo cuntadan iminka iyo waxaan ay xooluhu daaqaan wax ka duwan oo markaa yarayn doona qiiqa ay sii ay hawada kusii daynayaan sidoo kalena xoolo dhaqatada iyo beeraleyda iyagu ku dadaala inay iyaguna hawsha dhinacooda ka qabtaan ay dowladdu kaabi doonto marka taas waxaa muuqatay inay dowladda new zealand daqiiqii iyo iyo wasakhdii hawada iyo diqowgii ilaa iyo lo-dii iyo idihii inuu la galay aada iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasi nala wadaagayey bal xubinta alabuurka iyo heesaaga intayna aanu gudbin aynu ku wada nasanno codka eebba naxariista jannaha ka waraabiya ee fanaankii cumar dhuunla cali
calooshayda ku baneeyey haddii xanbayow biswaaday afkaadu naftayda deeqay haddaan cunkiga iyo labtiyo aan calooshayda ku baneeyey
aynu intaasi kaga soo gudubnay heestaasi oo codkiisaynagu soo gaadhsiinayey fannaankii cumar dhulle cali islamarkaana aynu barnaamijkeenna cawayska washington hore ugu sii soconno markanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee waraysigii uu barnaamijka cawayska washington siiyey habwaan amiin cumar barkhad oo ku magac dheer amiin samadoon kaasoo uu kaga hadlayay sugaanta u curiyey iyadoo qaybtanna uu kaga hadli doono qaar ka mid a heesihiisa iyo weliba qisooyinka ay xambaarsan yihiin waxaana uu ku bilaabi doonaa qaybtana marka laga imaado inuu halabuur yahay xirfadaha kale ee uu leeyahay amaba aqoonta heerka uu ka gaadhay
heerkayga waxbarasho waxaan ahay waxaan bartay laba digri digrigeygii hore waxaan bartay waxaan waxaan waxaan dhigtay jaamacadda la yidhaahdo arms university oo hargeysa ku taala waxaanan bartay culumta barashada horumarka ama waxaa loo yaqaano development degree digrigeygii labaadna waxaan bartay international relations and mass media oo saxaafadda ku dhaydo baan kula yara jiraa waa la isla soo galay haye
waxaana maxay dhigtay jaamacadda new generation oo iyada laftigeeda hargeysa ku taala laakiin labadoodaba laga leeyahay dalka etoobiya
aada iyo aad marka waxa weeyaan ninka la yidhaha amiin waa nin ballaaran marka laga yimaado sugaanta dhinaca saxaafaddii kasoo gelaya dhinaca xidhiirkii caalamiga iyo siyaasaddii wixii ka gelaya dhinaca horumarkii ka gelaya marka marka bulshada marka laga yimaado inaad heesuulu samayso arrimahaana kulley waad kala qayb gashaa ha arrimaha asaasi ha aada iyo aad aada iyo aad
way jiraan daraasado aan sameeyey iyo maqaalo aan ka qoray sida matalan oo kale saamaynta ay ku leeyihiin saamaynta uu tahriibka ku leeyahay oo kale householdeska
qoysaska
qoysaska si dadka meerabalkii aada kuu liita saamaynta ay dhaqaalaha iyo waxbarashadu isku leeyihiin waxyaaba waxaa jiray dema marka qaar marka suugaanta laga yimaado waxyaabaha kale aan xiiseeyo waxaa kamid ah inaan had iyo jeer wax baadho daraasadaha had iyo jeer akhristo la sameeyey maqaalo qorqoro oo waxyaabaha kale marka suugaanta laga yimaado iyo soo xigaa waa inta badan markaad waqtiyada firaaqada hayso waxyaabaha suugaanta kugu xigaad qabato waa hagaag waagaag noloshaada way nagu soo noqon doontaa iyo weliba waxyaabaha kale dhextaalka ah laakiin intaynaan jacaylkii ka durkin isagoon cirraysanin baynu marayna jacaylkii oon gaboobayna weligiis oo taagnaanaya ees kalaa jirta iyadana aad samaysay oo dee nin aada looga raagay si kale kuma garatid aada looga soo daahay daahay daahay oo in badan sugayay qiyaastii intaan dibjiraya xaggeed deganayd waxa weeyaan waa macnaan baa heestaasi xaggeed igaga maqnayd miya
ow hadda xakiin weligaa qof wanaagsan oo waad hesheen ma ku canaantay maxaad iga soo harsaantay aada iyo aad aada iyo aad aada iyo aad
intanaan go- intanaan googo-ayo yaan rafaad yaan kaxaa ku sheegi xaggee deganid walaa iyada laftigeygu iyada laftigeygu sheeko yaro kooban bay leedahay nin reer gediley ah oo laakiin ilka qurbaha jooga ayaa sanadkii ninetenkii twenty ninetenkii ayuu hargeysay bay hargeysaan ku kulannay laba kun iyo sagaal iyo toban
ha labada kun sagaal iyo tobankii ayaan hargeysa ku kulannay deedna sheekuu iga sheekeeyey markaa wuxuu iga sheekeeyey in de qof nolol hore lahaabuu ahaa deedna wuxuu igu yidhi niyo noloshaa hore ee aan lahaa stress iyo depression baan kala kulmay waxyaabaha i soo gaaray waxaa ka mid ah inaan xataa shaqaysan kari waayey oo had iyo jeer uu xagga guriga problemigaga furnaa inaan ehelkaygii iyo faamilkaygii soo xasuusin kari waayey inaan asxaabteydii aan wada socon kari weynay inaan noloshii ka dhacay anigoo muddo xaaladdaa ku sugan oo sidaa iskaga kaca ku feeya ayaanu gabadhaa kala tagnay deedna gabar dambe ayaanu muddo kadib isbaranay deedna waxaa dhacday inantii baan dee wanaaggeygii iyo ma garanaysaa naxariisteedii iyo kalgacalkaygii faraha badnaa la yaabay oo dee waxaanan arage waxay waxay igu noqotay dee wax wax lala tacajaba moogti dee nin inantii wada hadashay way iskaahay baraydaa
haye
waaniga kuudi dee walaalo xaala- xaaladahan oo kale hayduba wax ka qabtee mar- mar haddaad adigu hawshaa wax ka qabatay
haye adigaba hay-ada haa dee waxaanu kulehay bilaaka halkaa ka siiyo marka heestu waxay ka hadlaysaa waa qof qof wanaagsan helay deedna ku canaananay maxaad iga soo habsaan aada iyo aad aada iyo aad marka nolol hore oo adag markii lasoo maray kadibna de ma uu filaynba qofkani inuu inuu noloshan wanaagsan ay jirto ama uu heli doono
dee noloshii wanaagsanid buu qaadan waayeyda
uu qaadan waaye marka een, heesta iyadana goormay soo baxday heesta haa laxanka iyo codkuba waa qamar suudaani waxyaabaha aan- waxay ahayd xarin dahaboo dabeecad samey darmaan qurux loo dugsoon badanay qalbiga dubatooy soo dabartee intaan dugjiraayo xaggee degnayd marka een, qamar suudaani baa laxanka iyo codkaba lahaa muusigana waxaa ku laday een, axmed weli furinle saasay ku soo baxday Een, bal heestaasen iyadana aynu la wadaagi doonaa dhegaystayaasha kadibna waynu isu soo laaban
xariiri dahaboo dabeecad saneey darman qurxyooho dugsoon badaneey qalbiga duwatooho isoo dabartee intaan dhib jiraayay xaggeed deganay indhihii daaftii dilaaca qabay adaha darale nimcooy dejiyo sidii dayaxii u daaray ilay iyan dabada qof daacada oo hela darxumiyo diihista iga tira hela darxumiyo diiftayga tiraa indhihii dhaaftiyo dilaaca qabay adaadara leh nimcooy dejiyo sidii dayaxii u daaray ilay
dhegaystayaal qeybo kaloo kamida waraysiganna waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska washington ee soo socda tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
kaygu haduu farxada la dirso awar degaayo dabaaldegaya runtii nasabkiyo dirkiisa dhaftaay xulkii dumarkiyo daryeelka dhabaay dubkaygu haduu farxada la dirso dalko idilban dalxiisku maro qof aan doofi daare kula siimo dimcoy degelkii duunida kuma aari naftaadu naftayda waa u dawo daymadada qudhan daabihilka hela daymadada qudhan daabihilka helaaye dalko idilban dalxiis ku maro qof aan dooqiya dareen kula siimo dimcoy degelkiyo dunida kuma aarag naftaadu naftayda waa u dawo daymadada qudhaca daabihibka hela daymadada qudhan daabihibka helaaye xajada dalabiyo naftaadu naftayda waa u dawo daymadada qudhaca daabihibka hela daymadada qudhan daabihibka helaaye xajada dalabiyo xidha duubo samirka darisiyo fadhiga dayro wakaa daankan ducadi aqbale nimcay dalgacaylka docdada adkee xujada dalabiyo xidha duubo samirka darisiyo fadhiga dayro wakaa daankan ducadi aqbale daway dalgacaylka docdada adkee
waxaad dhegeysateen caweyska washington waxaana soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud sir